maskaxiyo aqoon ma ka maaranta milayda heesiyo murtidiyo ujeedada jawaabahan mayaada icnohoodu wuxuuyay soomaali waa mid waa uliyo mayrax matana weeyo meel bay ka wadatay
bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan nabad ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda wararka oo xilligan oo kale aad ka maqashaan raadiyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya waa subax arbacaa taariikhduna waxa ay ku beegan tahay kow iyo soddonka bisha sideedaad sanada labada kun iyo lix iyo tobanka barnaamijka faaqidaadda wararka saakay idilkiiba een, waxaan ku soo qaadan doonaa een, qaraxii dadka badan ay ku dhinteen oo argixisadu shalay ay ka fuliyeen een, magaalada muqdisho iyo madaxda qaranka oo ka tacsiyadeeyey een, dadkii ku dhintay iyaga oo sheegay cadowgu wax kastoo ay ku dhaqaaqaan in shacabka soomaaliyeed iyo madaxdoodaba aysan niyad jebin doonin aadaafta ay ka leeyihiin in loo qaado dhanka nabadda iyo horumarkana ay sii socon doonto waxaan kaloo barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonaa goobihii ku burburay een, qaraxii dhacay ee baabuurka loo adeegsaday ayaa iminkaba een, waxaa bilaabanaya qaabkii een, dib u dhis loogu samayn lahaa barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonaa ee uu- iyo wararkii ugu waaweynaa caalamka een, sargaalkii dhinaca een, wararka barabogandada ah ama afhayeennimada u qaabilsanaa ee kooxda argagixisada ah ee daacish waxaa lagu dilay waddanka suuriya maraykanku uu ka hadlay sidoo kale argagixisadu iyana waxa ay shaaciyeen in horjoogahaasi la qaarijiyey faad cabdigaas ayaa barnaamijka farsameynaya qeybaha dambare igala qaybgeli doona waa mar kale iyo faaqidaada wararka
askartalaaye abwaan madhaafe weriya aase odaya gowrac inkaar qabooyin adaa arkaayo rabbow awoodee allow allow allow nadhaf
allah iquune ifka ikeenay ee aan wakiishay ayaan ku dhaartay ayaan aan ayaan ku dhaartay
ajaanibkaana amarka qaata uma kalaatiyo abufulaanba inaana dhaafin inaan aan inaana dhaafin
allah iquune ifka ikeenay ee aan wakiishay ayaan ku dhaartay ayaan aan ayaan ku dhaartay
ajaanibkaana amarka qaata uma kalaatiyo abufulaanba inaana dhaafin inaan aan inaana dhaafin ayay ku yeesheen
arday dhexdooda alaad ku tuuro midna aroose ada arkayo rabow awood leeyahay allowna dhaafi udubka diintiyo arkanta diide
waayahay waa tahay heestaas ee wadaniga waxay daafur ahayd barnaamijka een faaqidaada wararka oo dhibaatada argagixisadu ay ku hayso ummadda soomaaliyeed een ka hadlaysay oo kooxda qayladhaan ay soo qaado oo ka mid ah een kooxdan ayaa inta badan waxa ay hayse ay ka curiyaan dhibaatada argagixisada soomaaliya ay ku hayso waayahay een bal barnaamijka sidaan hore idinkugu sheegay arrinta ku saabsan qaraxii gaariga xamuulka ay u adeegsadeen argagixisada oo ka dhacay inta u dhexaysa ilinka laga soo galo madaxtooyada iyo hodheelka israel ee magaalada muqdisho ayaan een barnaamijka saaka aan ku qaadan doonaa dad badan oo labaatan ka badan ayaa een qaraxaasi ku dhintay tiro intaa ka badanna een waa ay dhaawacmeen oo qaarkood isbitaalada ku yaala een magaalada muqdisho ayay yaalaan madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya mudane maxamed sheekh casmaan jawaari ee ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaake ayaa si wada jir ah waxa ay u cambaareeyeen qaraxii ka dhacay inta u dhexaysa een ilinka madaxtooyada laga soo galo iyo hodheelka s y l ee magaalada muqdisho waxa ayna ku tilmaameen een wax een laga dhibaatoodo oo diinta islaamka aan ku banaaneen islamarkaana argagixisadu ay ku bartilmaameysanayaan dadka maatida ah madaxda qaranka ayaa tacsi u diray iyagoo wada jira ummadda soomaaliyeed ee eheladooda een ku waayay qaraxii een ka dhacay magaalada muqdisho waxa ayna inta dhaawacantay ay alla uga baryeen inuu soo bogsiiyo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya guddoomiyaha baarlamaanka iyo ra-iisul wasaaraha ayaa ammaan iyo bogaadin u jeediyey ciidamadii naftood hurayaasha ahaa ee difaacay shacabka soomaaliyeed oo madaxdu ay sheegeen la-aantood in khasaaruhu uu intaa uu ka sii badan lahaa iyagoo dhinaca kale bogaadin u jeediyey dadkii ka ag dhowaa goobta falka uu ka dhacay madaxda ayaa mar kale waxa ayna si wada jir ay u sheegayaan in shacabka soomaaliyeed iyo madaxdoodaba aysan ka niyad jabi doonin nabadda iyo horumarka lagu sii socdo fal kasta oo argagixisadu ay ku dhaqaaqaan ciidamada ammaanka soomaaliyana ay diyaar ay u yihiin sidoo kale isbitaalada madaxda ayaa booqanaysa wasiirka caafimaadka soomaaliya ayaa gelinkii dambe ee shalay waxa uu tegay qaar ka mid a isbitaalada uu ka mid yahay isbitaalka madiina ee magaalada muqdisho dadkii ayuu soo arkay wuxuuna sheegay in dowladdu ay diyaar u tahay dhaawacyada culus in dalka dibaddiisa caafimaad ah loo qaadi doono oo dowladda dhowr jeer ayayba dhacday in dad dhaawacyo culus qaba ay geysay isbitaalla dibadda ku yaalla maadaama kuwa ku yaalla magaalada muqdisho wax looga qaban waayey sidoo kale dowladda hoose ee soomaaliya ayaa iyana waxa ay samaynaysaa in la hagaajiyo goobtii qaraxa uu ka dhacay oo dhismihii ka ag dhowaa aada qaraxa uu u burburiyey iyadoo isla maantaba dhismo lagu bilaabi doono goobaha burburka uu soo gaaray mar kale ilaahay waxaan uga rajeynaynaa inta dhimatay inuu alla u naxariisto inta dhaawaca ahna ilaahay uu soo bogsiiyo haddaba afhayeenka maamulka gobolka banaadir cabdifataax cumar xalane ayaa barnaamijka faaqidaada saaka marti ku ah cali fatax bal si kooban waxaad marka hore sharaxaad nooga siisaa ilaa iyo hadda maxaa khasaaro lahayaa dhimasho iyo dhaawac hadday ahaan lahayd wax tira kooba miyaa la helo weli
cabdirasaaq maxamed faarax shiino aada iyo aad aad umahadsan tahay saaxib aada baad uga sheekayday wixii dhacay adaaba ka hadlay oo xogtiiyo dhamaystiran bixiyey waan kaaga mahad celinaynaa qaabkaad u ufalanqayday khasaaraha dhabta ahi oo numberka ah waa inta aada sheegtay wax intaas dheer haba yaraatee ma jiraan oo dhaawacyo u badan aada weliba ufudfudud oo badankood miyaarada iyo dee burburka dhismuhuba ay saameyn ku yeesheen xaaladuna saakay mid aada u degan waaye gaarigan gaari weyn wuxuu ahaa loria ayuu ahaa ciidanku intii awoodooda ayay la dagaalameen iyagoo lugahana ka banjariyey gaarigana xabada ku ku wada ayuu goobta yimid saasowna dee isku qarxiyey oo qaraxu u dhacay inaan shacabka u sheegaan rabaa gaariga isgoyska sayidka ayaa xabadda looga soo bilaabay oy ciidanku xabadda daba joogeen waxay kutusaysaa marka inay dhiifoonaayeen raggii goobtaas joogay way ku mahadsan yihiin hadda wixii dhici rabaa dee kontan ay kaa weyn yihiin baa la yidhaahdaa way dhaceen oo qaraxaas u dhacay qarax aad iyo aada u xoogan buu ahaa oo dhimasho iyo dhaawac intaba geystay iyo burburkur hantiyadeed intaba geystay hadday ahaan lahayd iridda laga galo madaxtooyada iyo hoteelka swl oo qaraxu ka dhacay hadda ka horna halkaas ayuu qudheedu qaraxu ka dhacay marka waktigiisa waa meesha ku dhamaaday ciidankuna dee haddaysan ka hortegi lahayn aysan lugihiisa banjari lahayn meel intaa kasii fogeysa u tegi lahaa ummaddana intaas ka badan ba u halaagi lahaa marka xaaladdu waa caadi dawladda hoosena afhayeenka uu ahay shalay ilaa xalay waxaan ka shaqaynayna inaan soo celino bal nadaafadii iyo bilicdii soo celino oo jidka aan ka dhigno jid la mari karo maadaama burbur xoogan u gaadhay laamiga waa dhaqnay hataa haddii wax kale iska daayay waa la dhaqay aada baa loo nadiifiyey labada derbi ee derbiga madaxtooyada iyo derbiga hoteelkana isla maantaba waa la dhisayaa insha allah haddii ilaha idmi oo looma joogsanayo cadowgu dhibaataynta ummadda ay ku hayaan marka waxyaabaha la yaab kale waxa weeye yay la diriirsan yihiin shabaabku yay dilayaan hadday ra- inay dhintaan oo rabaa inay inay naftooda gooyaan hadday rabaan ayuu tooda naceen may ceel isku ridaan ama dabaq iska tuuraan maxay ummadda u halaagayaan cali dheeroo hadla wuxuu yidhi ilaah baan ugu dhawaanaynaa ma garanayo ilaahay u dhawaanayaan wax waxa weeye akhlaaqiyan iyo diiniyan iyo caqliyan intaba dhintay weeyaan xaaladdu waa sidaas dhaawacyada intooda badan way fudud yihiin allah ha caafiyo hadday intay dhimatana waktigooda ku ekay xilligas shalay inay ka tagaan dunida ka tagaan waay
aakhira aadan marka xaaladdu waa caadi nadaafaddu waa caadi noloshu waa caadi wax walbay sameeyaan dee loo loo istaagi maayo ummaddan way soo haraysaa iyagu xaaqin weeye annaguna dhulkii baynu nahay marka waay laakiin ayagaa dhamaanaya waay waay laakiin cabdibitaaxow een waxaa la leeyahay dee afhayeenka een maamulka gobolka banaadir ayaa tahay sidoo kale dee hay-adaha amniga een gaarigan laga soo buuxiyey walxaha qarxa intaba dee way isla ogaayeen oo macluumaadkan waa la hayay in gaarigan uu magaalada uu ku jiro sidoo kale dee dadku ilaa iyo shalay waxay isla dhex marayaan qaraxan markii uu dhacay oo dadka ay ku dhinteen kuna dhaawacmeen een baabuur kaleo walxaha qarxa laga soo buuxiyey in magaalada ay ku jirto een hadalhayntaas een dhex taalla een dadka shacabka ah maxaad ka leedahay
xogta sirdoonku waa helaa laamaha ammaankana waa la wadaagaa goobaha ganacsigana waa la wadaagaa ciidamada baraha controlka joogana wuu la wadaagaa intaasoo dhan shalay aada iyo aad bay ay ay shaqo u hayeen hadda wax dhuumanaya waa taqaanaahoo tuug tuug waa taqaanaa sow kuu sibxo ama yara uu kuu gaado waa waa waa wax dhici kara kuwa aad ka hadlaysa qudhooda xogtooda waynu haynaa waxaan mognahay ma jiraan ciidamadu way foojigan yihiin laakiin waxa markaadan garanaynin inuu inu inaad ood xog tahay soo gaariga meeshuu ku jiro waad heli kartaa laakiin meesha loo wado ayuunbaa laga yaabaa inaad hogtaas aadan haynin laakiin un dhiifonaanta iyo dee kahortagu waa jiraa habeen iyo maalin baa laga hortagaa wax intaa ka waaweyn oo laga furfuraayo oo la qabtaa oo kuwa dee dadka dhibaataynaya nin dhibaato usoo kacay iyo nin badbaado usoo kacayna way kala yihiin marka cadowgaas waxaan leenahay say u qarxayaan bay dhammaan doonaan ciidankuna dee say gacmaha uga xirayaan bay waktigoodu dhammaan way doonaan laakiin laakiin haddii n baabuurtii n la hayo n lamberskoodii iyo n nuuca ay yihiin n degmooyinka gobolka banaadirna u- ay ku dhex jiraan n see see u dhacday ilaa iyo hadda in la la'yaha marka bal intaa yar iyo Ee, iftiin cabdirasaaqow horta waxaa laga yaabaa sida wax loo sheegayo inaysan wax u wada sax ahayn Mhm.
ee, gaariga haddii la og yahay nuuciisa iyo numberkiisa iyo meeshuu joogo dhaqso baa lasoo qaban lahaa Mhm.
aniga waxay ila tahay in xogta la hayo laakiin aysan boqol kiiba boqol informationka uusan sax ahayn oo oo ciidanku aysan eh, cali iyo caasha isku darmi maayaane aysan saas u ogeyn laakiin tuhumka ay qabaan ayna ku foojigan yihiin oo ay u taagan yihiin habeen iyo maalin sidii waxa kamayn lahaayeen ilaahay bawid mana dee way dhacdaa inta xogta la helo kadibna lagu dhaqaaqo goobtaas oo target bointa iyadoo leh lasoo qabto oo cadowgii la la la- la jabiyo way dhacdaa inay wax baxsadaanna way dhacdaa oo sisha laba dhacday inay dhibaataas dhacda way dhacdaa marka guud ahaan ujeedku horta wixii dhiman raba lama celin karo oo waqtigoodu dhamaado haddana haddana dadaalku ma ma ma ma sahlana habeen iyo maalin bay ciidanku sha- shaqaynayaan habeen iyo maalin bay u taagan yihiin badbaadinta shacabkooda waxa dhacaya wadwad waa waa wax aada yad lagu xumaado waaye hadda qof u kusoo kacay cabdirasaaq oo inuu qof muslima dilo dhahaya allah nagu dhawaanaya dhahaya waa doqonnimo iyo dadnimo xumo asaga haysa ilaahay adawid mana dee guud baan urajeehaynaa ciidanka ammaanka qaranka inay cadowgaas inta qarax isku soo xidho ayagu isdilaya qofka markau markau rabo inuu inta ku dilo baxsado waa la iska dhicin karaa Mhm.
laakiin asigu qof aanba dhimasho ka baqaynin asigu dhimanaya waxa weeye way dhib badan tahay qaabka Way.
looga adkaado waa tahay marka insha allahuna dee haddana way socotaa howluhuna way socdaan guulna waa rajeeyaynaa waaya hadda qorshihii way gediyeen oo baabuur yaryar ayaa u badnayd markii hore in in qaraxyada ay u adeegsadaan n ciidamada amniga dhowr jeer ayay qabteen baabuur laga soo buuxiyey walxaa qarxa oo warbaahintii eh, kuwii laiska arkayay iyo kuwii laiska maqlayay intaba dee dadka shacabka loogu soo bandhigay iyo baraha bulshada n hadda baabuur waaweyn ayay u rogeen oo dhowr kilomitr dee n dhismaha ku yaala burburinaya qaarkay jiingaduhu saarinayaan ka ka buubinaya dabe xoogga uu qaba qaraxyada awgeed Een, maxaad cashiraha oo ka qaadateen dad iswaraysateen dee dhinacii hay-adaha amniga iyo maamulka mahadsantaha cabdirasaaqow cashir badan baa laga bartay Eh, ilaahay dawid mana dee isbedel baa dareemi doontaan insha allah in cadowgaas ummadda laga yureeyo waxaas iyo runta ah oo wax magaratada ah ee hadafkoodu yahay dilka shacabka keliya uu yahay ee aan dan kale iyo iyo caqli kale aan haynin in insha allahu dee iyana cashir loo dhigo oo say ummadda u dilayaan loo dilo oo say ummadda u gumaadayaan loo gumaado oo waxa weeye madaxa laga wada gooyo insha allah waktigeedana waa la gaaraya dilahaydu waana socdaa oo habeen iyo maalin ciidanku shaqooyin bay hayaan cadowgaas waa qabanayaan hadda waxay keeneen inay dumarka u dhiibtaan hubka waata dumarka iyagoo hubkii sida boorso ku xiran lasoo qabanayay waxyaabahaas oo adeer guulo la gaaraya waaye marka iyana waa wadaynaa insha allah cadowgaana dee ayagu way qarxayaan oo oo naftooda ay dilayaan ilaahay dawid ma anaguna waxaan samayn doona wax intaa ka duwan guulna waa rajeeynaa waa waaya ugu dambayntii marka een fariinta een dhinaca nabadda ah oo aad faafinaysaan maamulkiina gobolka iyo shacabka muqdisho ku nool Ee, taabaa yar misdhihi kartaa
nabadda waxaan leenahay horta intii shabaab joogo nabadu ma jirto eh Sh- shabaab ha la baabi'iyo ugus ha la baabi'iyo shacabkuna ha soo sheego ciidankuna ha gumaadaanaan leenahay horta safarinta soo diraynaa waayo haddii shacabku ka qayb qaato waxaan aaminsanahay inuu shabaab nagu dhex noolaan karin gu- yacni gurigay kasoo baxayaan hooyo baa joogta gabar baa joogta aaba baa jooga yacni u- uma malaynayo ninkii shala qarxay inuu inuu inuu jid kasoo kacay uma malaynayo guribuu kasoo kacay reer buu yaqaanaa marka haddii lasoo sheego cadowgaas intaasoo ummada halaagaya oo aadan ogeyn ma walaalka ah ku dhimanaya mase aabaha mase waalidka ah ku gaaray aadan ogeyn ha qarfadnina soo sheeg si cadowga laydinkaga dhiciyo insha allah haddii ilaha idmo ee dawladda hoosena dee waajibaadkeeda qaran bay gudanaysahayo inay eh, wixii awoodeeda ah ee nadaafada ku saabsan iyo shaqooyinka loo idmaday baabatee laamiga saynu ka dhignay inti- intii dhimatana lau naxariiso inta dhaawacana laha bogsiyaad
waa tahay aad iyo aad buu mahadsanyahay kaasina wuxuu ahaa een, afhayeenka maamulka gobolka banaadir een, cadi fataax een, cumar xalane oo qadka telefoonka ee, si toosa ugu jiray ee, wuxuuna iiga warbixinayay bal xaaladihii ugu dambeeyey een, dhibkii ka dhashay qarax iyo argagixisadu shalay ay ka fuliyeen magaalada muqdisho oo gaari laga soo buuxiyey een, walxaha qarxa oo ruux naftiisa nacay uu uu waday islamarkaana uu isku qarxiyey ee, iligka laga soo galo madaxtooyada qaranka soomaaliya iyo weliba hodheelka israa'iil ee magaalada muqdisho ciidamada geesiyaasha ah ayaa muddo dhowr daqiiqa waxa ay ku wadeen rasaas taasoo keentay in sheegag gaariga uu ku socday ay ka qarxiyaan Een, ciidamada qaarkood ayaa ku shahiiday een, qaraxa dad shacaba ayaa sidoo kale ku dhintay kuwo kalena waa ay ku dhaawacmeen intii dhaawacantay mar kale ilaahay hanoo caafiyay intii dhimatana jannatulfardowso ilaahay ha ka waraabiyo insha allah
madaxow majaha ma ka maarantaa maskaxiyo aqoon ma ka maarantaa
nafsida ilaahay ayaabu khayrka arwaax ku gooyay imaanka tugtay imaanka tugtay allow allow allow allow allow nadaaye masjid ilaahay ayaabu khayrka arwaax ku gooyay imaanka tugtay imaanka tugtay allow allow allow allow allow nadaaye
أنا إسلام هذا إبليس إلى أقول أقول تبالي أبو تقول حياتي هيني الله لك يندافي أنا إسلام هذا إبليس إلى أقول أقول تبالي أي يقول حياتي هيني الله لك يندافي
Thank you.
waata dhegeystayaal heystaasi wadaniga ah barnaamijka ayaan kusoo gabagabeyn doonaa hase yeeshee qeybaha dambe barnaamijka ayaan isla soo gaarnay wararkii ugu waaweynaa caalamka ayaan fiirinaynaa horjoogo argagixiso ayaa la dilay maraykankii wuu ka hadlayaa wasaaraddii arrimaha dibadda ayaa ka hadashay sidoo kale argagixisada siiba daacish iyana waa ay ka hadleen fahad wahaye shiin aada u mahadsan tahay wararka ugu dambeeyay caalamka waxay sheegayaan shiino xaaladda waddanka syria runtii inay u muuqato in si weyn lagu lalamayo iyadoo dhinacyada mucaaradka iyo kooxahan argixisada iyo awoodaha caalamkaba ay si we- si weyn ugu lalamayaan eh, waddanka syria talaaladii ayaa waxaa la sheegayaa duqeyn dowladda maraykanka ay ka geysatay diyaaradaheeda eh, diyaaradaheeda gu- ha- gudaha waddanka syria magaalada lagu magacaabo Xalab.
eh, xalab Mm.
in in afhayeen lagu magacaabo abu waxaa la yidhahdaa abu maxamed al cadnaani cadnaani Mhm.
aad iyo aad Eh, in uu ku geeriyooday Eh, dowladda maraykankana baaritaan ayay ku haysaa runtii iyo Duqeynta xaqiijin iyo haa waxa ka dhaca Aad iyo aad.
hase yeeshee kooxda eh, eh, daacish ayadana eh, mahaysa ka hadlin shiino oo mm, ma cadeen in geerida afhayeenkooda eh, shiino En, dhanka kaleetana en, hubka kiimikada ayaa dowladda suuriya waxaa loo waxaa la sheegayaa in lagu eedeynayo in ayna ku adeegsan dad shacab ah Mm.
iyadoo en, golaha iyo amniga waddanka qaramada waxaa lagu bartilmaamsadaa laleeyahay en, deegaan la yidhahdo albaab oo oo waqooyiga en, xalab ah aa- aad iyo aad afhayeenkaasi runtii En, waana nin inta badan u hadla en, kooxdan daacish Waayahay.
Eh, dhanka kalena shiino en, hub kiimika ayaa waxaa lagu eedeynaya in dowladda suuriya ay adeegsatay iyadoo en, qaramo midoobana ay isku eh, isku khilaafsan yihiin In cunaqabatayn in go-aan la ha saaro.
la- go-aan laga gaaro cunuqabatayn la saaro wadankaasna runtii afar sano ka badan ayuu cagaha la gelayaa runtii shiino colaadaha iyo dhibaatada iyo ka taagan gudaha wadanka syria way aada u maasanta fahad cabdigaas Eh, barnaamijkii faaqidaadana saaka intaas ayuu iiga idilyaa qeybaha hore fahad cabdigaas ayaa farsameynayey En, iminka aan idinla hadlayana en, saaxiibkeena jiibyar ayaa dhanka farsamada soo galay anigana waa cabdirasaaq maxamed faarax shiina dhammaanteen oo isku duuban waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo soomaaliya iyo nabad